agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan khaynuuni ayaa maanta kulan isxogwaraysiha la qaatay bahda naatayooyinka jubbaland kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saareeyey shaqada ay naatayooyinka u hayaan bulshada caqabadihii haystay iyo dhaqangelinta khidmad cusub ee adeegyada ee naatooyooyinka jubbaland khidmadda oo ay soo saartay wasaaradda maaliyadda jubbaland iyadoo ay kaashanayso wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland ayaa si rasmi ah u dhaqangelayso laga bilaabo maanta iyadoo ay si siman u qaadi doonaan dhammaan bahda naatooyooyinka si loo fududeeyo adeegyada ay bulshada u hayaan loona xaqiijiyo hufnaanta iyo cadaaladda markuu kulanka soo idlaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha bahda naatooyooyinka jubbaland cabaas aadan cabdi wuxuuna faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii looga hadlay kulanka shirka wasaaradda iyo cadaala wasaaradda cadaaladda iyo bahda nootayooyinka oo maanta ka qabsoomayay howlka wasaaradda shirkaas oo ahaa isxog waraysi wasaaradda iyo bahda nootayooyinka ay isku xog waraysanayeen axwaashii lasoo maray iyo sida nootayooyinka ay u fara badnaayeen iyo sida loo kala dhimay oo hadda ay u yihiin maxaa la dhihi jiray sheeg afar iyo toban nootayo laga soo reebay isxog waraysigaas kadib waxaa inta badan aada ugu dheeraaday maxaa la jiray isheeg waxyaabihii lasoo qabtay iyo waxaa u qabsoomay wasaaradda cadaaladda agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda mudane cabdiqaadir cabdulaahi qaanuuni intaa kadib waxaa maxaa la dhihi jiray isheeg laga wada hadlayey oo maanta uu shirku daaranaa khidmadda bahda nootayooyinka ay qaadi karaan marka ay imaato kala iibsiga dhulka kala iibsiga dhulka markii hore inta badan aada buu isugu dhexyaacsanaa badanaa waxaa jiri jirtay in qofka uu hadba sidii saberkefki oo kale ay u shaqeeyaan nootayooyinka oo hadba qofka wuxuu ninkan wixii looga diido ninka kale inta loo tago intii in ka hooseysa uu isaga qoreeyey xawaashii meesha waa ka baxday waxaa dhacday marka in jaangoon la sameeyo jaangoontaas oo ay kasoo wada shaqeeyeen wasaaradda cadaaladda wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda gaadiidka iyo dhammaan inta ay quseyso markay imaato dhulkala iibsiga khidmaddii ayaa maanta la dhaqangeliyey wixii hadda ka dambeeyana la doonaya insha allahu tacaala in idan lagu shaqeeyo hadduu ilaah idmo ciddii afar iyo tobanka nutaay ee ka mid ah ee jabisa waxaa maanta halkan lagu wada qaatay ee ah khidmadda uu qofka qaadan karo ee meesha isaga ugu qoran marka koowaad horta qofka isagaa isqiyaanay oo wixii xaqa uu ulahaayo meesha loogu soo qoray isaga in maxaa la jira ishaga uu qaadi waayo midda labaad oo ah in uu ku imanayo ganaax ganaaxaas oo ah in wadadii loo jiheeyey uu garab maro